إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد ayuha alikhwaanu fi llaah kelmadda caawa aynu qaadan doonnaa waxa ay ku saabsan tahay xaqiiqatu tawxiidi waaraddu calaa man ankara taqsiima atawxiid keliyaynta ilaahay jalla wacalaa la keliyeeyo xaqiiqada ay leedahay iyo muraadka looga jeedo iyo towxiidka in la qaybiyo oo noocyadiisa la sheego dadka bushiye ee ka horjeeda in warkooda kuwaana la radiyo meesha laga saaro asal ahaan muxaadiradu jimcihii hore ayay ahayd laakiin waa kii roob ku jiray sidaasay dib ugu dhacday walaalayaal mowduucu waa mowduuc aada iyo aada u ballaadhan waxaynu isku dayi doonnaa wakhtigan kooban ee labada salaadood u dhaxeeya inta ilaahay naga waafajiyo inaynu isxasuusino innaga oo ku qodobayn doona inaynu ka hadalno towxiidka xaqiiqadiisa iyo macnihiisa iyo qaybaha uu leeyahay iyo dadka towxiidka cadowga u ah iyo asaaliibta kala duwane ay isticmaalaan iyo shubahaadka ay soo arooriyaan dadka towxiidka qaybintiisa diidani iyo jawaabta ahlulcilmigu ay kaga jawaabeen ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaynu weydiisanaynaa sida xaqa ah inuu ina waafajiyo majliskan uu inagu isugu keenkeenayna ka yeelo mid aynu jannada ku mutaysanno ilaahay xaggiisana jalla wacalaa inoo dhoweeyo ugu horeyn walaalayaal towxiidku sidaa xalayba maqasheen dhinaca luuqada marka la eego waa masdaru waxada yuwaxidu towxiida ay jacala shaya waaxida waa keliyeyn weeye maadada laga keenay halkaasi ayay tahay waa keliyeynta shaygii la keliyeeyo sharci ahaanna waxaa la yidhaahdaa ifraad ullaahi bimaa yakhtaasu bih ilaahay jalla wacalaa in lagu keliyeeyo loo gaar yeelo wuxuu la gaarka yahay ee khaaska u ah min alrububiyati waluluhiyati walasmaa'i wasifaat oo ah rububiyadiisa iyo uluuhiyadiisa iyo asmaadiisa iyo sifaadkiisa tacriifkaasi waxaynu ka arkaynaa towxiidka ama dhinacyada ilaahay jalla wacalaa laga gaar yeelayaa inay saddexdaasi dhinac yihiin towxiidkuna uu u qeybsamayo qeybahaasi waxay ahlulcilmiga qaarkood ka cabireen saddex qaybood oo kale ah towxiid arububiya macnihiisuna waxa weeye ifraad ullaahi biafcaali ilaahay jalla wacalaa ficiladiisa in loo keliyeeyo oo la aamino inuu keligii sameeyo keligii uu la gaar yahay sida abuurka uu wax abuuro arsaaqista uu wax arsaaqo maamulka uu wax maamulo koonka maamulo iyo wixii la mida towxiidkaasi towxiid arububiya dadka wax diidayba aada iyo aad buu isaga yaraayo ummadaha badidoodu way qirsanaayeen guud ahaan ama jumlad ahaan nooca labaad ee tawxiidku waa tawxiid aluluhiya macnihiisuna waxa weeye ifraad اllahi caza wajala bijamiici anwaaci alcibaadaat alظaahirati walbaطina in ilaahay jala wacalaa loo gooni yeelo keligii la siiyo cibaadada dhammaanteed noocyadeeda kala duwan towxiidka noocaasina waa nooca rususha iyo dadkii loo dira ay isku hayeen waa mafraqu turuq waa halka lagu kala baydho ee laysku hayo ee lagu kala tegey nooca saddexaad waa towxiid ulasmaa wasifaat waa in ilaahay loo sugo asmaadiisa wanaagga badan iyo sifaadkiisa iyo tilmaamihiisa dhammayska tiran towxiid aluluhiya waxaa kaloo laga cabiraa towxiid alqasdi waaliraada waayo ilaahay baa jala wacalaa loo qastiyaya isagaa la doonaya waxaa kaloo laga cabiraa towxiid alcamali waayo acmaashii addoomaha ayuu koobsanayaa camallada ay addoomuhu samaynayeen ayaa ilaahay jala wacalaa loo gaar yeelaya waxaa kaloo laga cabiraa towxiid alcibaada waayo sidaynu sheegnay waa cibaadadii addoomaha ka soo fulayso ilaahay loo gaar yeelayo waxaa kaloo laga cabiraa towxiidu alabiyu aliraadi towxiidka alabiga ah ee iraadiga ah waayo nusuustiisu waa min qabiili alab yacni waa waxyaabo markaa waxay ku dhisan tahay nusuusta ku soo aroortay ilaahay caabuda icbuduu rabbakum waacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shay-an cibaadada ilaahay oo layna farayo iyo shirkiga oo laynoo diidayo waxaa kaloo laga cabiraa towxiid aluluhiya oo uluhiyaduna ay tahay bimacna alcubudiyati lilahi tacaala towxiid alrububiyana towxiid almacrifati waalihbaat ayaa laga cabiraa waa macrifat ullaahi iyo ilaahay jala wacalaa in loo sugo wixii uu isu sugay waxaa kaloo laga cabiraa towxiid alictiqaadi iyadoo la qaabilsiinaya towxiid alcamali oo atowxiid alictiqaadi iyo atowxiid alcamali ayaa ahlulcilmiga qaar ay ka cabiraan waxaa kaloo laga cabiraa towxiid alcilmiyu alkhabari waayo wuxuu koobsanayaa akhbaar ilaahay jala wacalaa ku saabsan waxaa kaluu koobsanayaa cilmi iyo aqoonta loo yeelanayo sifaadka ilaahay iyo afcaashiisa marka ahlucilmiga qaarkood saddexdaasay u qaybiyaan qaarna laba qaybood bay isugu celiyaan oo waxay idhaahdaan towxiid alictiqaad iyo towxiid alcamal ama waxay ka cabiraan towxiid alalabi waalqasdi oo towxiid aluluhiya ay uga jeedaan iyo towxiid almacrifati waalihbaat oo towxiidu alrububiya iyo towxiid alasmaa wasifaat ay soo gudagelayaan towxiidkaasi uluuhiyadiiyo cibaadada ku saabsan waxa uu ku sugan yahay suuradda la idhaahdo suuratu lkaafiruun ama qul yaa ayuha alkaafiruun towxiidka ku saabsan macrifada ilaahay iyo ihbaatkana waxa koobsanaysa ama uu ku sugan yahay suuratu alikhlaas qul huwa allahu axad marka la eego walaalayaal noocyada towxiidka nooca ugu muhiimsan ambiyada iyo dadkii loo dirayna ay isku hayeen ee kasoo macnii kasoo horjeeday waa towxiid aluluhiya weeye waayo towxiid aluluhiya waa ka ilaahay jinka iyo isigaba daraaddii uu abuuray wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun wuxuu rabbi tilmaamay jinka iyo isiga inuu u abuuray inay keliyeeyaan oo intay caabudaan cibaadada u gaar yeelaan waana xaqa ilaahay jala wacalaa addoomihiisa uu ku leeyahay sidaynu maqalay axaadiidta saxiixaana ku soo aroortay waa ka ilaahay jala wacalaa rususha oo dhan u soo diray ee dadka inay ugu yeedhaan walaqad bacahnaa fii kulli ummati rasuula an icbudu allaha wajtanibu طaaguut noocani haddaba towxiidka ka mida towxiid aluluhiya wuxuu koobsanayaa kelimatu towxiid oo laa ilaaha ila allah ah waa towxiidka kelmaddaasi waxa weeye la macno ah ee kelmaddaasi xambaarsan sidaa awgeed baa daabitkiisa iyo xadkiisu waxa weeye taxqiiqu macnaa laa ilaaha ila allah kelmadda laa ilaaha ila allah ee qiimaha badan in macnaheeda la xaqiijiyo kelmaddanina waxay iska saaran tahay nafyi iyo ihbaat laa ilaaha qeybtaa hore waa nafyigii ila allaahuna waa ihbaatkii weeye nafyiga ama laa ilaaha qeybtaasi hore waa nafyu lcibaadati can kulli maa siwa allah waxay sheegaysaa cibaadada in loo diido oo laga nafiyo cid kastoo ilaahay jalla wacalaa aan ahayn waa nafyigii ihbaatka ama qeybta labaadee ila allahu ahna wuxuu sheegayaa ihbaatu lcibaadati bijamiici anwaaciha lilahi waxdahu laa shariika lah cibaadada noocyadeeda kala duwan oo dhan in ilaahay jalla wacalaa keligii loo sugo oo aan cid kale lala siinin macnaha laa ilaaha ila allahu ay leedahayna waa laa macbuuda xaqun ila allah mid la caabudaa xaq ma aha ilaahay mooyaane ilaahay ayuunbay cibaadadiisu xaq tahay kolkaa walaalayaal towxiidku wuxuu ku ansaxayaa uun labadaa rukni marka lala yimaado nafyiga iyo ihbaatkaa ee cibaadada loo diido cid kastoo ilaahay jalla wacalaa aan ahayn ilaahay oo keliyana loo sugo waayo cibaadadu waa xaqun khaalisun lilaahi jalla wacalaa waa xaq ilaahay oo keliya uu leeyahay oo cid kaloo la wadaagtaa aanay jirin macnaha noocaasa waa macnaha qur-aanka kariimkaahi inoo caddaynaya uu inoo fasirayo laa ilaaha ila allahu macnaheedu inuu yahay laa macbuuda xaqun ila allah ilaahay unbaa xaq lagu caabudaa rabbi waxau uhi faclam anahu laa ilaaha ila allah wastakfir lidanbik walilmu'miniina waalmu'minaat waxaad ogaataa ood cilmi u yeelataa mid la caabudaa inaanu xaq ahayn ilaahay mooyaane waxaa aayaddaasi laga qaadanayaa towxiidkan in la barto macnaha laa ilaaha ila allah oo towxiidkiina tusaysoo xambaarsan la fahmaa fardulcayn inay tahay qof kasta saaran waxaa kaloo rabbi yidhi waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah rabbigaa wuxuu amray oo uu xukumay isaga mooye cid kale inaydaan caabudin marka anlaa tacbuduu ilaa iyaah laa ilaaha ila allahu ayay la macno tahay oo anlaa tacbuduuna waa nafyigii ilaa iyaahuna waa ihbaatkii waxaa rabbi yihi walaqad bacanaa fii kulli ummati rasuula an icbudu llaha wajtanibu طaaguut an icbudu llaha ilaahay caabuda ayaa ilaahay rususha oo dhan la soo diray waa ihbaatkii wajtanibu طaaguuta wax kastoo ilaahay sokadii la caabudana ka fogaada iyaduna waa nafyigii oo laa ilaahada horey la macno noqonaysa waxaa rabbi yidhi wamaa arsalnaa min qablika min rasuuli ilaa nuuxii ilayhi anahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun maanaan dirin nebi maxamedow hortaa rasuulba maanaan dirin haddaanu sadiray waxaan u waxyoonaynay aniga mooye macbuud xaq lagu caabudaa ma jire facbuduun iyo caabuda waxaa kaloo rabbi yidhi id jaatum rusulu min bayni aydiihim wa min khalfihim anlaa tacbuduu ila allah aayado badan oo qur-aan ah oo sidaa macnaha u sheegaya ayaa jira laa ilaaha ila allaahuna inay macnaheedu yahay waxa weeye ay laa macbuuda xaqun ila allah aayaadkaasi ayaa sheegaya oo laadaasi waa naafiyatu liljinsi ilaahna waa ay alma'luuh bimacnaa almacbuud marka laa ilaaha ay laa macbuuda mid la caabudaa xaqun maaha ila allahu ilaahay mooyaane xaqdaa waxaa laga keena aayaadka aynu akhriyeynay iyo hadalka rabbi yidhi dalika biana allaha huwa alxaq wa ana maa yadcuuna min duunihi huwa albaail waxaa kaloo laga keenay hadalka rabbi yidhi jala wacalaa qul yaa ahla lkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaaءin baynana wa baynakum anlaa nacbuda ila allah waxaa tidhi ahlulkitaaba u kaale ee kelmad aynu u simannahay kelmaddaasi waa maxay waa laa ilaaha ila allah halkii laa ilaaha ila allahu laga sheegi lahaa ayaa rabbi wuxuu ihi anlaa nacbuda ila allah kelmaddaasi waa inaynaan caabudin ilaahay mooye cid kale walaa nushrika bihi shay-a oo aynaan cibaadadiisa cid kale la siin marka kelmadda macnahaasi xambaarsani waa laa ilaaha ila allah taana waxaa u daliila rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalama markuu ahlulkitaabka dacwadda ugu yeedhayo saynu xadiidta ku arki doonno laa ilaaha ila allahu ayuu ugu yeedhayey saxaabadii iyo ducaaddu dirayana saasuu farayay sidaa awgeed ayaa xadiidka saxiixaynka ee cabdilaahi bni cumar ee arkaanta islaamka sheegaya waxaa ku soo arooray inuu rasuulku yihi sala allahu alayhi wasalama buniya alislaamu calaa khamsin shahaadati an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah riwaayad kaloo saxiixa ku taalla waxaa ku soo arooray anlaa yucbada an yucbada allahu wa yukfara bimaa duunah ilaahay jala wacalaa in la caabudo oo wax allo wixii aan isaga ahayn ee kayrkiiya laga gaaloobo cibaadadooda ayaa rukniga koobaad uu yahay rukniga koobaad waa kaa marka waxaa laga qaadanayaa halkaa laa ilaaha ila allah ama shahaadatu an laa ilaaha ila allah macnaheedu inuu yahay iyo waxa ay xambaarsan tahay in ilaahay la caabudo keligii cid kastoo ilaahay aan ahayna jala wacalaa cibaadada waxa weeye loo diido oo aan la siinin sidaa awgeed baa xadiidkii saxiixa ku yaalay ibnu cabbaas markii rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu u diray mucaadi ibnu jabal yaban wuxuu ku lahaa inaka ta'tii qowman ahla kitaabin falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah waxaad u tegaysaa qoom ahlulkitaaba waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen iyagaa u badnaa dadkii markaa meesha deganaa ha noqoto waxa ugu horeeyeed ugu baaqaysaa shahaadatu an laa ilaaha ila allah ha noqdo saasaa rasuulku faray sala allahu calayhi wasalam isagoo dabaqayo ku dhaqmaaya amarkii ilaahay uu faray qul yaa ahlalkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaain baynana wa baynakum anlaa nacbuda ila allah riwaayad kaloo saxiixa ku sugan waxaa ku soo aroortay falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi ilaa an yuwaxidu llah ilaahay inay keliyeeyaan riwaayad kale ilaa cibaadat illaah cibaadada ilaahay ha noqdo markaa riwaayaadku way isfasirayaan oo ilaahay inay keliyeeyaan marka la yidhi macnaha shahaadatu an laa ilaaha ila allah inuu sidaa yahay baa laga qaadanayaa riwaayadda waayahay wa kadalika cibaadada ilaahay ugu yaadh taasina mid la mida weeye walaalayaal towxiidkani sidaynu carabka ku dhufannay kii la ysku hayey ee ambiyada iyo dadkii khilaafsanaa ee ka soo hor jeedeen ay isku hayeen buu ahaa sidaa awgeed baa dacwadda rususha ilaahay uu diraa waxay ku furfurmaysay ee dadka inay ugu yeedhaan ilaahay oo keliya inay caabudaan waxaa rabbi kaga warramayaa qur-aanka nebi nuux calayhi salaam iyo waxa weeye nebi saalix iyo nebi huud iyo shucayb inay dhammaantood qoomkoodii ku yidhaahdeen yaa qowmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin gayru mid waliba wuxuu ku lahaa dadkii loo diray qoomkayow ilaahay caabudoo keliyeeya macbuud aan isaga ahayn ma lihidin keligii baa xaq lagu caabudaya si kastoo markaa ummadahii rususha loo diraayey ay u kala duwanaayeen wakhti ahaan u kala fogaayeen meelaha ay ku noolaayeen ee ilaahay ku abuuray ay u kala durugsanaayeen mashaakilada haysta iyo waxyaabaha ka dhex dhacaya ay u kala fogaayeen haddana waxaa rususha iyo ambiyadu dhammaantood ay ka midaysnaayeen ummadaha inay towxiidka ugu baaqaan oo addacwatu ila atawxiidi hiya alaslu towxiidka in dadka loogu baaqaa waa asalka dacwadda laga bilaabayo sidaa xadiidka mucaadaynu ku arkaynayna rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalama ducaadda kolkuu diraayo towxiidka inay ka bilaabaan ayuu fari jiray rasuulkeennuna sala allahu calayhi wasalam isna sidaasi ayuu dacwadda uga bilaabay towxiidka oo waxaynu garanaynaa muddo dheeroo rasuulku uu joogay maka oo toban sano ah xataa salaada lama faral yeelina dadka towxiidka ayuu ugu baaqaayey dacwad kasta walaalayaal oo aan towxiidku seesu ahayn waxtar ma laha adduun iyo aakhirana khayr lagu heli maayo waxaba dhibaato ugu filan waxa weeye dariiqii ambiyada inay khilaafsan tahay sidaa awgeed ba waxaa aada iyo aada u muhiima in la fahmo towxiidka in had iyo jeer la faafiyo oo dadka loo sheego oo aan laga qarinin xikmaddana sidaasaa waafaqsan oo sida xikmadda waafaqsani waa in dadka tawxiidka loo caddeeyo iyo ilaahay jalla wacalaa keliyeyntiisa waxaa u daliila ilaahay jalla wacalaa suuradda la ydhaha suuratu luqmaan wuxuu kaga warramay nin luqmaan la odhan jiray ninkaasi dardaaran qiimo badan buu siiyey inankiisii oo uu la dardaarmay wuxuu ugu horraysiiyey dardaaranka annahyu can ishirki shirkiga inuu u diido yaa bunaya laa tushrik billaah ina shirka la dulmun cadiim inankaygiiow ilaahay jalla wacalaa ha u shariik yeeli waayo shirkigu waa dulmi weyn dulmi la galo oo la sameeyo ka ugu weyn weeye isaga oo ku bilaabay annahyu can ishirki towxiidkana faray waxyaabo badan oo kaloo ka dambeeyana u sheego waxyaabii kale ka sii dambaysiiyey ayaa haddana ilaahay jalla wacalaa xikmad buu ku sifeeyey oo wuxuu uhi walaqad aataynaa luqmaana alxikma luqmaan waxaanu siinay xikmad waxaa halkaa kolkaa laga qaadanayaa towxiidka in lagu bilaabo dadka loo sheego shirkigana looga digaa inay tahay sida fiican ee ilaahay jalla wacalaa waa maray raallidana ka yahay xikmaddana waafaqsan haddaynu nidhi rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalama ilaa bilowgii dacwaddiisa towxiidka ayuu ku dadaalayey mar kaste ilaa markii islaamku xoogeystay ee meelaa badan la furtay ee uu awoodeystay addacwatu ila towxiid rasuulku ma joojin sala allahu calayhi wasalam oo waa kii jariir ibnu cabdillaahi ku lahaa alaa turiixunii min dilkhalasa qultu bala miyaanaad iiga raaxaynayn sanamka la ydhaha dilkhalas ayaa rasuulku ku lahaa sala allahu calayhi wasalam oo aanad soo burburinahayn dabadeetana saxaabigii wuu aqbalay ciidan kalena wuu ka haystay digada ayay sanamkaasi ka soo dhigeen wuxuu yidhi alxaafid ibnu xajar raximahu llah almuraadu biraaxati raaxatu lqalbi wamaa kaana shayun atcaba liqalbi nabiyi sala allahu calayhi wasalama min baqaa'i maa yushraku bihi min duuni illah fatxulbaariga ayuu sidaa ku yidhi juska sideedaad laba iyo toddobaatan raaxada uu rasuulku u jeedu leeyay miyaanad sanamkaa iga raaxaynahayn raaxada qalbiga weeye oo qalbiga rasuulku sala allahu calayhi wasalama wuxuu ku raaxaysanayey oo uu ku degayey oo uu ku nafisaayey shirkiga iyo asnaamta iyo waxyaabaha ilaahay sokadii la caabudo in meesha laga saaro digada laga dhigo waxaana qalbigiisa uu ku daalayey oo dhib ku ahaa iyo culays inuu maaragtay baaqi yahay ama weli sii jiro asnaam iyo waxyaabo ilaahay jalla wacalaa cibaadadiisa iyo xaqiisu gaarka u leeyahay wax laga siinayo xataa rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalam ilaa markii uu hayay sakaraadkii uu ku dhintay oo xanuunkii uu ku dhintay wuxuu ka digayay shirkiga towxiidkana dadka uu faraayay isagoo xaaladaasi adag iyo xanuunkii cuslaa ku jira ayuu haddana waday calayhi asalaatu wasalaam addacwatu ila towxiid oo jundub ibnu cabdillaahi waa kii lahaa waxaan ka maqlay rasuulka sala allahu calayhi wasalam rasuulku intaanu dhiban shan maalmood ka hor isaga oo leh alaa wa ina man kaana qablakum kaanuu yatakhiduuna qubuura anbiyaa'ihim masaajid alaa falaa tattakhiduu lqubuura masaajida fainii anhaakum can dalik rawaahu muslim wuxuu rasuulku lahaa dadkii idinka horeeyey xabaalaha nebiyadooda ayay masaajid ka dhigan jireen hooya qubuurta ha ka dhiginane masaajid ha ka dhiganina waayo arrinkaa waan idinka nahiyey oo waan idinka reebayaa baa rasuulku leeyahy sala allahu calayhi wasalam walaalayaal sidaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam qalbigiisa uu dhibaayo shirkigu qof kasta oo daaci ah oo diinkan ilaahay jalla wacalaa uu wax ka fahansiiyey inuu dhibo weeye in towxiidka dadka la gaadhsiiyo weeye ahmiyaddiisa iyo qiimihiisa in loo sheego weeye qodobka kaleynu intaa usii dhaafaynaa waxa uu yahay towxiidkaasi wuxuu leeyahay acdaa dad cadowa ayuu leeyahay oo towxiidka ka hor jeeda oo waxa weeye shirkiga iyo khuraafaadka faafiya waxay ku faafiyaan qoraallo inay wax qoraan waxaa kaloo ay ku faafiyaan inay ka hadlaan oo afka ay ka sheegaan oo dadka waxa weeye si qaldan ay wax ugu jeediyaan dadkaasi acdaada ahina ee tawxiidka la collaytamayana salafkooda iyo cidda ay ku dayanayaan ee ugu horaysaa waa mushrikiintii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo rusushii horeba la diriraysa ee ka horjeeday waayo tawxiidka ayay diidanaayeen isaga ayaa waxa weeye markaa ay ka horjeedeen cidda markaa tawxiidka la dagaalamaysa iyo ehelkiisu kuwaasi ayay daba socdaan oo ay dhaxleen halka cidda tawxiidka haysa ee faafinaysa ee ku dheggan ee lagu dhibaayo af iyo adinba ee ku sabraysaa iyaduna ay hayso dariiqii rasuulkeenna muxameda sala allahu calayhi wasalam waayo rasuulkeenna waa ogtihiin dhibaatadii soo martay iyo sidii af iyo adinba loogu dhibay waxaa loo dhibaya wax kale ma ahayn liajli tawxiid buu ahaa cibaadada ilaahay jala wacalaa keligii in la siiyo iyo diintan ilaahay uu usoo dhiibay darteed ayaa loo dhibayay marka tawxiidka qofka ku dheggan ee faafinaya daraaddii loo dhibana waxaa karaamo iyo sharaf ugu filan inuu dariiqii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ku taagan yahay oo dhaxalkiisii u hayo dadkaa haddaba tawxiidka cadow ah waxay isticmaalaan asaaliib iyo waddooyin kala duwan oo ay tawxiidka waxa weeyaan ku bushinayaan ama ku ictiraadayaan wakadalika ehelkiisa iyo dadka ahlu tawxiidka ah ee tawxiidka ilaahay jala wacalaa uu fahansiiyey ay maaragtay iyagana ku waxyeelaynayaan oo ay ku durayaan asaaliibtaasina aada iyo aad bay u badan tahay in asaaliibtooda wax laga fahmo kutubta ahlulcilmigu ay ka qoreen la daalacdo oo laga feejignaado oo ahlulbidaca warkooda la sheego si dadku isaga ilaaliyaana waa mid aada iyo aada u muhiima weeye alamru bilmacruuf wannahyu cani lmunkar ayay ka mid tahay sidaa awgeed baa wuxuu ihi ciisa ibnu yuunus axad ala'imati alaclaam laa tujaalisu ljahmiyata wabayinuu linnaasi amrahum kan yacrifuuhum fayaxdaruuhum nimanka jahmiyada la idhaahda ha la fadhiisanina dadkana arrinkooda u caddeeya haddaad tihiin ahlu sunnaha si ay dadku u gartaan oo ay uga digtoonaadaan sheekhii caalimka ahaa ee la odhan jiray cuhmaan ibnu saciid addaarimi ayaa bilowga kitaabkiisa uu bishir almirisi ku radiayo ku sheegay aharkaasi isagoo sheegaya cali ibnu khashram caalimkii la odhan jiray inuu usoo qoray walaalayaal asaaliibta ay isticmaalaan ee khatarta ah waxaa ka mid ah inay aada iyo aada u aflagaadeeyaan oy aada iyo aada u dacaayadeeyaan dadka ahlu tawxiidka ah oo tuhmooyin iyo been abuurad iyo waxyaabo badan oy beri ka yihiin oo sumcadda ay kaga dilayaan ay aada iyo aada u faafiyaan waxaa kaloo ka mid ah inay tawxiidka qaybinta la qaybiye bushiyaan oy diidaan oo yidhaahdaan waxa weeye tawxiidkii baa la qaybiyey arrinta noocaas waxa weeye sax maaha waa mid qalada dadka ay si kale ugu sheegaan oo qaldan oo sidaynu sheegi doono qaarkood ay gaadhsiiyeen saddex ilaah baa la sheegay ama la sugay tawxiidka haddaba taqsiimkiisa iyo qaybihii aynu sheegayna in loo qaybiyo inay diidaan oo ay ictiraadaan asbaabta ku kaliftay ee ugu waaweyn waxaa ka mida baa la odhan karaa dadka taqsiimu tawxiidka diidan waxay marka horeba aamineen oo ictiqaadeen in la qiro tawxiid rububiya ama ilaahay inuu yahay ka wax abuuray ee wax arsaaqe wax dile wax nooleeye ee maamulku gacantiisa ku jiro ee dhib iyo dheef bahaya in arrintaa la qiraa inay tahay gaayatu tawxiid tawxiidka la yska doonayo oo meel intaasi wax intaa dhaafsiisan oo la yska rabaa aanu jirin sidaasi ayay markaa aamineen iyo tawxiid rububiya inuu yahay ka mukalafka iyo qofka waxa weeye waajibku saaran yahay ama takliif la saaray ka waajibka kuwa inuu aamina inuu yahay oo laa ilaaha ila allahu macnaheeduna uu yahayba tawxiid rububiyahaasi waa yahay taa markii ay aamineen ayaa waxa weeye ciddii sheegaysay towxiidku inuu qaybsamo laa ilaaha ila allahuna towxiid ululuhiya ama towxiid ulcibaada ay la macno tahay way ku ictiraadeen oo way ku inkireen shubahaad badan baanay soo arooriyeen waxaa ka mida shubahaadkay keeneen inay yidhaahdeen towxiidka in sidan loo qaybiyaa daliil kitaabka iyo sunnada ku yaalla midnaba ma laha rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam dadka uguma yeedhin mana farin towxiidka in la ydhaa maaragtay intaasoo qaybood buu u qaybsamaa jawaabtu waxay tahay waa ta koobaade taqsiimkaasi mid deliil ka maran ma aha sida suufiyada iyo ahlu khuraafuhu ay u sheegteene waa mid deliille deliilkiisuna waa waadixun ka shamsi sida cadceeddu u caddahay buu u cad yahay waxaana u deliila towxiidku inuu qaybahaasi yahay istiqraaga iyo dabagalka dhammayska tiran ee qur-aanka iyo sunnada ahlulcilmigu ay raacraaceen qur-aanka iyo sunnada towxiidka ilaahay iyo keliyeyntiisa ka warramaya sidaa awgeed baa wuxuu yidhi alimaamu shinqiitiyu raxmat ullaahi calayhi waqad dalla istiqraa'u lqur'aani alcadiimi calaa ana towxiid allahi yanqasimu ilaa halaathati aqsaam wuxuu ina tusay ama uu tusiyey raacraacista qur-aanka cadiimka ahi in towxiidka ilaahay saddex qaybood uu yahay dabadeetana qayb walba aayaadka ku soo arooray wax ka mida ayuu sheegay markaa taqsiimkani waa taqsiim waxa weeye kitaabka iyo sunnada kolkii la eegay inuu towxiidku qaybahaasi yahay ee ahlulcilmigu markaa ay arkeen dabadeetana sidaa dadka ay ugu caddeeyeen oo ay ugu sharaxeen wax meel kale laga keenay ma aha adilada rububiyada waxaa ka mid a allahu khaaliqu kuli shay walain sa'altahum man khalaqahum layaquuluna allah qul man yarzuqukum min aلsamaaءi wاlardi aman yamliku الsamca wاlabsaara waman yukhriju اlxaya min almayit wayukhriju اlmayita min alxay waman yudabiru اlamr fasayaquuluuna allah iyo aayaadka kale faraha aadka u badan ee sheegaysaa ilaahay jala wacalaa inuu afcaashiisa isagu la gaar yahay towxiid rububiya meel kale lagama keenina aayaadkaasaa laga soo qaatay adilada towxiid luluhiyana waxaa ka mid ah wacbud اllaha walaa tushrikuu bihi shayئa faaclam anahu laa ilaaha ila اllah iyaaka nacbudu waiyaaka nastaciin waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ila iyaah wailaahukum ilaahu waaxid iyo adilada kale la midka ah ee faraha badan ee qaar ka mida aynu soo sheegnay ee sheegaysa ilaahay jala wacalaa in la caabudo cibaadadana keligii loo gaar yeelo adilada towxiid alasmaa wasifaatna waxaa ka mid ah walilaahi alasmaau اlxusnaa fadcuuhu biha iyo laysa ka milihi shayun wahuwa samiicu lbasiir iyo adilada la midka ah markaa qaybahan towxiidka ama taqsiimu towxiid ilaa hadihi alaqsaam waa ma'khuudu min annusuus nusuustan qur-aanka iyo xadiidkaa laga soo qaatay mastarkiis iyo halka laga keenayna ma aha cilmulkalaamka madmuumka ah iyo qawaacidda mutakalimiintu ay dhigteen ma aha jawaabta labaad waxaynu leenahay dadka towxiidka qaybiyey haddaanu nahay maxaa nagu haysataan bal caddeeya waxaa nagu haysataan ma waxaa nagu haysataan ilaahay jala wacalaa cibaadada in loo gaar yeelo oo la yidhaahdo ilaahay baa cibaadada iska leh waa xaq ilaahay u gaara cid kale lalama wadaajin karo oo ilaahay sawka yidhi wa ana almasaajida lilaahi falaa tadcuu maca allahi axada dhulka oo dhan ilaahay baa iska lehe ilaahay cid kale ha kula caabudina cid kale ha kula baryina keligii ku caabudoo ku barya ma taasaa diidantiin in ilaahay keligii la caabudo la yidhaha cibaadada ilaahay baa iska leh mise waxaad diidan tihiin in la yidhaahdo ilaahay jala wacalaa afcaashiisa keligii buu leeyahay keligiiba wax abuuro wax arsaaqo koonka maamula wahaakada sawka ilaahay yihi hal min khaaliqin hayrullahi yarsuqukum min asamaai waalard mise waxa aad diidan tihiin magacyada ilaahay ee wanaagga badan iyo sifaadkiisa dhammayska tiran in la sugo oo sawka ilaahay yihi walilaahi alasmaau lxusnaa fadcuuhu biha haddii arrimahaasi waxa weeya ay qiraan oo ay yidhaahdaan dadka diidani taqsiimu tawxiid arrimaha waanu qirsannahay dee qaybaha tawxiidkee la sheegayaa waa intaasun wax kaloo cusub ma aha wax la bidcaystayna ma aha wax meel kale laga keenayna ma aha waa intaasi un weeye ee maxaa intaa ku qoonsateen ee ku diidantihin baa la odhanaya haddii waxa weeye ay inkiraan oo ay yidhaahdaan dee kuwaa mid ka mida ayaanaa ayaanu idinku diidanahaynaa kolkaa waxaa la odhanayaa waa lunteen dalaal badan baana ku sugan tihiin ilaahay jalla wacalaa u toobadkeena ilaahayna jalla wacalaa u soo noqda waxaynu weliba jawaabta labaad sii raacinaynaa marka towxiidka saddexdan qaybood loo qaybiyey waxaynu arkaynaa inuu ku jiro tawdiix tawdiixun wa tashiilun lifahmi haadihi nusuus nusuustaa sheegaysa towxiidka ilaahay jalla wacalaa iyo anwaacdiisa ayuunbaa la caddeeyey dadkaana loo soo dhoweeyey si ay si maaragtay sahlan oo fiican ugu fahmaan iyo si dadku ay uga fogaadaan isagana ilaaliyaan noocyada shirkiga ee anwaacda towxiidka ka soo horjeeda waayo towxiid urububiya noocyo shirki oo ka soo horjeeda ayaa jira towxiid aluluhiyana did buu leeyahay shirkiga towxiid alasmaa wasifaatna did shirkiga ayuu leeyahay marka marka sidaa loo kala qaybiyo nusuustiina sidaa loogu caddeeyo dadkii waxa weeye waxa u caddaanaya towxiidkii shirkigii iyo waxyaabihii ka soo horjeedayna way iskaga fogaanayaan waxaa kaloo weliba jirta aayaadka qaar oo noocyada towxiidka oo dhan koobay oo lagu wada sheegay waxaa ka mid a qowlullaahi jalla wacalaa rabu samaawaati waalardi wamaa baynahumaa facbudhu wastabir licibaadati hal taclamu lahu samiya ilaahay jalla wacalaa waa rabbiga samaawaadka iyo dhulka iyo inta udhaxaysaba leh caabud allahaasoo cibaadadiisa u dhabararay hal taclamu lahu samiyan cid la mida ama shabahda miyaad og tahay macnihi uma ogid aayaddaasi noocyadii towxiidka oo dhan way koobaysaa oo qeybta hore rabu samaawaati waalardi wamaa baynahumaa towxiid urububiya koobsanaysaa facbudhu wastabir licibaadatihiina towxiid aluluhiya ayay sheegaysaa hal taclamu lahu samiyana towxiid alasmaa wasifaat ayaa laga qaadanayaa jawaabta saddexaad waxaynu leenahay arrinta ku saabsan istiqraagu kuma koobna uun masaladan taqsiimu towxiid waa mutaridun ladaa ahli kulli fannin fanni kaste dadka ku caanka ah ama aqoonta uli waa mid ay yaqaanaan isla markaana ay isticmaaleen sidaa awgeed baa wuxuu idhaha sheykh bakar abu zayd raxmatullaahi calayhi markuu ka soo hadlay taqsiimkaasi iyo inuu maaragtay yahay istiqraa iyo inuu waxa weeye sax yahay ayaa wuxuu uhi wahuwa istiqraa'un taamu linusuusi اsharci wahuwa mutaridun ladaa ahli kuli fannin kama fi istiqraa'i nuxaati kalaam alcarabi ila smin wa ficlin wa xarfin waalcarabu lam tafuh bihada walam yactib cala nuxaati fi dalika caatibun wahakada min anwaaci اlistiqraa' ataxdiir min mukhtasaraati saabuni ayuu hadalkaasi ku yaalaa waa istiqraa taama iyo raacraacis iyo dabagal dhammaystiranoo nusuusta sharciga la raacraacay buu yidhi istiqraagana qolo kasta ama fanni kasta culimmada aqoonta uli waa mid ay yaqaanaan oo ay waxa weeye isticmaalaan wuxuu tusaale u soo qaatay naxwoolaydu ama culimmada carabiyadu waxay idhaahdaan kelmaddu waxay u qaybsantaa isam iyo ficil iyo xaraf kelmadda carabiga ahi saddexdaa ama hadalka carbeed saddexdaa ka bixi maayo haddii la yidhaahdo maxaa idinku daliila naxwooleyda waxa weeye waxay idhaahdeen waxaa u daliila tatabuca iyo istiqraaga carabtu may odhan hadalka iyagu haddaanu carabta nahay wuxuu u qaybsamaa isam iyo ficil iyo xaraf ha yeeshee hadalkoodii markii dabagal dhammaystiran lagu sameeyey baa la ogaaday inuu saddexdaa aanu ka baxahayn cid alla cid culimmadii carabiyada ama naxwoolayda ee sidaa tidhi ee sidaa waxa weeye u kala sheegtay cid alla cid ku canaanatay ama ku qabsatayna ma jirto kaba kaalay waxaynu naqaanaa culumta shareecada in funuun ahlulcilmigu ay u qaybiyeen oo yidhaahdeen fanigani wuxuu ku saabsan yahay cilmu lfiqhi cilmu tafsiir cilmu siira cilmu lxadiid cilmu luga cilmu tajwiid cilmu lcaqiidati watawxiid qaybinta noocaa funuunta shareecada loo qaybiyey waxa weeye waa istiqraagaasi qudhiisa ayay ku binaysan tahay nusuusta kitaabka iyo sunnada ahlulcilmigu ay markaa eegeen kaba kaalay salaadii haddaynu soo qabanno arkaan bay leedahay madaahibtoo dhammina way isku waafaqsan yihiin walow tirada mararka qaar haba ku kala duwanaadaane salaaddu inay arkaan leeday shuruud ay leedahay haddii la yidhaahdo maxaa u daliila arkaanta salaada iyo shuruuddeeda ma jiro daliil odhanaya oo xadiida ama aayada oo odhanaya arkaanta salaada ama arkaanta xajka ama arkaanta soomku waa intaa ha yeeshee ahlulcilmigu min jamiici lmadaahib waxay ka qaateen un nusuusta kitaabka iyo sunnada ayuunbay kala soo baxeen markii ay eegeen arkaanta iyo shuruudda wahaakada noocyadan tawxiidkuna dee waa taasoo kale un markii qur-aanka ahlulcilmigu ay eegeen iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayuunbay arkeen dhinacyada ilaahay jala wacalaa laga gaar yeelaya inay dhinacyadaasi yihiin oo ilaahay rububiyada iyo uluuhiyada iyo asmaada iyo sifaadka waxa weeye loo gaar yeelaya markaa shubhada odhanaysa daliil ma leh halkaasi ayay ku burtay daliil buu leeyahay qur-aankiiyo xadiidkaana laga soo saaray sida loo soo saarayna waa sidaa waxa weeye aynu caddaynay waxaynu haddaba leenahay fa hada alxaqu laysa bihi khafaau fadacnii min bunayaati ariiqi shubhada labaaday soo arooriyeen waxa weeye inay yidhaahdeen taqsiimkan iyo qaybintan tawxiidka la qaybinaya waa arrin muxdatha oo mubtadacoo la soo darisiiyey culimadii horena may aqoone waxa ugu horeeyey markaa ibnu taymiya iyo dabadiyo markaa ibnu cabdiwahaab oo dabadi ah kuwaasi cid uga horeysay ma jirta bay yidhaahdeen jawaabtu waxay tahay ugu horeyn ama marka koobaad ciddii hadalkaa tidhi waxay tusinaysaa jahligiisa iyo dalaalkiisa iyo aslu tawxiid oo waxa weeye aslulusuul oo tawxiidkii ilaahay jala wacalaa inaanu aqoon u lahayn waa ta labaade taqsiimkani ahlulcilmi fara badan ayaa waxa weeyaan maaragtay sheegay oo caddeeyey oo sheekh islaam raxmat ullaahi calayhi oo sheekh islaam ibnu taymiye ah iyo culimadii ka dambaysayba ka horeeyey dhowr ka mid ah haddii aynu isxasuusino waxa uu ku yidhaahda alimaamu taxaawiyu raximah llah oo culimadii hore ka mid oo saddex boqol iyo koob iyo labaatankii hijriga dhintay matnigiisa alcaqiidatu taxaawiya ee caanka ah bilowgiisa wuxuu ku yidhaahdaa naquulu fi tawxiid illah muctaqidiina bitowfiiq illaah in allaha waaxidu laa shariika lah walaa shaya milah walaa shaya yucjizu walaa ilaaha hayru waa bilowga kitaabka alcaqiidatu axaawiya wuxuu leeyahay waxaanu leenahay oo towxiidka ilaahay aanu ka leenay ilaahay waafajintiisa anagoo aaminsan ilaahay waa keli laa shariika lah cidna xaqiisa la wadaagtaana uma sugno oo ma laha wax la midina ma jiro wax cajsi gelinayo oo aanu karahayna ma jiro mid kale oo lala caabudayo oo xaqina ma jiro keligiibaa xaq lagu caabuda hadalkaa kooban waa hadal aada u qiimo badan qaybihii tawxiidka ayaa ka cad oo markuu yihi in allaha waaxidun laa shariika lah imaamkaasi noocyadii tawxiidka oo dhan baa hadalkaasi koobaya ilaahay shariik ma leh fii rububiyatihi wa uluuhiyatihi wa asmaa'ihi wa sifaatihi midnaba ilaahay jala wacalaa shariikumaloo cid la wadaagtaa ma jirto walaa shaya milahu markuu yidhina waa tawxiid lasmaa wasifaat oo ilaahay jala wacalaa waxaa ka mida sifooyinkiisa cid la midi inaanay jirin walaa shaya yucjizuhuna waa tawxiid rububiya walaa ilaaha gayruhuna waa tawxiid luluuhiyihi weeye wakadalika alimaam abu xaniifa oo la garanayo boqol iyo kontonkii hijiriyada dhintay kitaabka loo nisbeeyo laydhaha alfiqu labsad waxa isaguna uu ku yidhi wallahu yudcaa min aclaa min laa min asfal lianna alasfala laysa min wasfi alrububiyati waluluuhiya ilaahay jala wacalaa waxa looga yeedhaa oo laga baryaa xagga sare xagga hoose ilaahay jalla wacala loogama yeedho waayo hoostu sifada rubuubiyada iyo uluuhiyada ma aha buu yidhi hadalkaa koobanna waxaa ku sugan ugu horeyn ihbaatu lculuwi lilaahi jalla wacala ilaahay jalla wacalaa culuwigiisa iyo sarayntiisa ee sugisuu sheekhu sugaayo waayahay culuwiga ilaahay in la sugaana waa min tawxiid alasmaai wasifaat waxaana hadalkaasi uu radin ku yahay kuwa culuwiga ilaahay diidan min aljahmiyati walmuctasilati walashaacirati walmaaturidiyati waغayrihim hadalka uu yidhi laysa min waصfi rububiyati min waصfi rububiya tawxiid rububiya sugista lagu sugaaya ayaa ku jira wاluluhiyana waxaa ku jira ihbaatu tawxiid اluluhiya ayaa isagana ku jira caalimka saddexaad aynu soo qaadanaynaa oo caalimkii isaguna weynaa caanka ah ee la odhan jiray abu cabdilaah cubaydullaahi ibnu moxamed ibnu bata alcukbari wuxuu dhintay saddex boqol iyo toddoba iyo siddeetankii hijiriga oo culimmadii qarnigii afraad kitaabkiisa la ydhaa alibaana ayaa waxa uu ku leeyahay hadal cad oo aada u waadixa oo noocyadan towxiidka uu ku nasgaraynayo waxaanaynu garan karaynaa sheekh islaam raxmatullaahi calayhi inuu in badan ka horreeyey oo aanay isu dhoweyn kitaabkiisa wuxuu ku odhanayaa markuu hadal soo waday wadalika ana asla aliimaani billah aladi yajibu cala alkhalqi ictiqaaduhu fi ihbaati aliimaani bihi halaaatu ashyaa axaduha an yactaqida alcabdu axaduha an yactaqida alcabdu rabbaaniyatah liyakuuna bidalika mubaayinan limadhabi ahli اtacطiil aladiina laa yuhbituuna saanica wuxuu tilmaamayaa sheekhu raxmat ullaahi calayhi asalka iimaanka ilaahay la rumaynayaa inuu yahay ee dadka ilaahay uu maaragtay ku waajibiyeyn ee ictiqaadaan oo aaminaan saddex qaybood inuu yahay oo saddex qaybood uu maaragtay ama saddex shay uu noqonayo ka ugu horeeya waxa weeye qofku inuu aamino rabbaaniyata ilaahay jalla wacalaa rabbinimadiisa liyakuuna mubaayinan bidalika limadhabi ahli tacطiil aladiina laa yuhbituuna saanica si arrintaa uu ugaga baxo oo uu ugaga fogaado kuwa ilaahayba jalla wacala aanu sugahayn rububiyadiisa diidan madhabkooda si uu ugaga beri noqdo uu ugaga fogaado waa inuu ilaahay jalla wacalaa rububiyadiisa uu sugo athaani an yactaqida waxdaaniyatahu liyakuuna mubaayinan bidalika madaahiba ahli shirk aladiina aqaruu bisaanici waashrakuu macahu fi lcibaadati gayrah ka labaad waa inuu qofku aamino ilaahay kelinimadiisa si uu taana ugaga fogaado oo ugaga dhex baxo madaahibta dadka ahlu shirkiga ah ee ilaahay jalla wacalaa qirsan laakiin cibaadadiisa cid kale la siiyey ee cid kale la wadaajiyey kaa labaadna waa tawxiidu luluuhiyihi athaaliu an yactaqida mawsuufa biifaati alati laa yajuusu ila an yakuuna mawsuufa biha min alcilmi walqudrati walxikmati wa saa'iri maa wasafa bihi nafsah fii kitaabih ka saddexaadna waa inuu qofku aamino ilaahay jalla wacalaa inuu yahay allaha ku sifaysan sifaadka qiimaha badan ee aanay bannaanayn inuu ku sifaysnaado mooyaane sida cilmiga iyo qudrada iyo xikmadda iyo sifaadka kale ilaahay uu isku sifeeyey saddexdii noocba markaas sidaasi ayuu ku sheegay towxiid rububiya towxiid luluhiya towxiid asmaa wasifaat dabadeed hadalkiibuu sii waday ilaa uu ka yidhi walianna najid allaha tacaala qad khaaطaba cibaadahu biducaa'ihim ila ctiqaadi kuli waaxidati min hadihi halaaث walimaani biha waxaynu helaynaa buu ihi ilaahay jala wacalaa inuu addoomihiisa kula hadlay ee inuu ugu yeedhay inay aaminaan saddexdan arrin rububiyada iyo uluuhiyada iyo asmaada iyo sifaadka saddexdan inay arin aaminaan isla markayaana ay rumeeyaan wuxuu ku yaalla hadalkaas alibaana alqowl sadiid baanu ku soo rarayaa sheekh cabdirasaaq isagoo dhammaystiran halkaasi ayaad ka eegi doontaa walaalayaal wuu ku cad yahay hadalkaasi qeybaha towxiidka qaar baa in badanoo horta suufiyada ka mid ahoo wax ka qoray halkaasi waxay iyagu yidhaahdaan ibnu taymiya ugu horreeyey iyo ciddii dariiqiisa martay laakiin qaar ka mida suufiyada markay arkeen ibnu bado sidaa u caddaynayo culimmadii hore ka mid ah ayaa waxay isku dayeen inay sheekha duraan oo idhaahdaan kan uu ahaa iyo nin daciif uu ahaa iyo nin sidan uu ahaa ta noocaasina waxa weeye waa qofaan ilaahay jala wacalaa ka baqanahayn baa samaynaya oo ku hadlaaya waa a'imadii islaamka ee caanka ahayd ee cilmigan iyo diintan xambaartay ee caqiidada saxdaa lagu yaqaanay oo la yska durayo weeye waayah ibnu bada keligiina ma odhan bale sheekhii la odhan jiray ibnu mandah magaciisa waxaa la odhan jiray moxamed ibnu isxaaq ibnu yaxya baa la odhan jiray saddex boqol iyo shan iyo sagaashankii hijiriguu dhintay waa culimadii qarnigii afraad kitaabkiisa qiimo badan ee kitaabu tawxiidka la ydhaa noocyadaa tawxiidka wuu ku sheegayaa oo nooc kastoo ka mid a anwaacda tawxiidka baabab khuseeya ayuu waxa weeyaan markaa qabanayaa ee kitaabkaasi iyo tacliiqaadka ahlucilmigu ay saareen wakadalika ibnu jariir aabari isaguna wuu ishaarayaa meelo ka mid a tafsiirkiisa culimo badan oo kaleo ka culimo badan oo kalena iyaguna waxa weeye way tilmaameen sidaasi ahlulcilmigaa hore ay u tilmaameen ayuunbay sheekh islaam raxmatullaahi calayhi iyo ibnulqayim iyo ibnu abilciz alxanafi iyo culamaau dacwati najdiya oo ugu horeeyey ashaykh alimaam almujadid moxamed ibnu cabdilwahaab raxmat ullaahi calayhim ajmaciin ayuunbay u sheegeen sheekh islaam raxmatullah iyo culimadaasi ka dambeysay wax cusub lama iman sidaa culimadaa badan ee ka horeysa ay u sheegeen ay u caddeeyeen ee nusuusta kitaabka iyo sunnada ay u sharaxeen ee tawxiidka faahfaahinaysa ayuunbay iyaguna u sharaxeen waxaanay ka baydheen dariiqadii baatilka ahayd ee ahlulkalaamka ayay iskaga baydheen waa ta kale eh waxaynu ku leenahay qoladaa suufiyada ah ee diidan tawxiidka in la qaybiyo yaa inkaarkan idinka horreeyey yaa idinku salafa bal waxaa la keenay oo cidda tawxiidka qaybinaysa ay soo aroorisaa a'immadii hore oo qaybinaysee idinku beraa'immadii hore oo diidan keena waxay soo heli karaan waa suufiyadan wakhtiyadan markaa jooga dhexe iyo wakhtiyadan dambe ee waxa weeye arrinka noocaasa wax ka qorqoray ama maaragtay wax ka sheeg sheegay ayay soo heli karaan a'immadii lagu kalsoonaa ee toosnaa oo diidan ama inkiraaya ma keeni karaan waxaa kaloaynu leenahay qolyaha mutakalimiinta laydhaa iyo ashaaciraduba oo suufiyada iyo khuraafaadlayaashu ay daba joogaan oo marti u yihiin oo iyaga had iyo jeer caqiidada iyo tawxiidka ay ka soo qaataan iyaga qudhoodu way qaybiyeen tawxiidka weliba qaab qaldan oo qaladaad badan koobsanaya ayay u qaybiyaan waayah maxaa iyaga waxa weeye ugu qabsan weydeen taqsiimu tawxiid inta ahlu sunnaha oo sidii xaqa ahaa maray oo nusuustii kitaabka iyo sunnaha raacay aad saaran tihiin ee ka hadlaysaan maa ku qabsataan kuwa walaalihiin ah ee ahlulkalaamkiin ah ee iyaga masaa'ilkan aa martida uga tihiin baynu leenahay wuxuu yihi shaykhulislaam raxmatullaahi calayhi sidaa ku sugan majmuuculfataawa mujalladka saddexaad صفxadda sideed iyo sagaaشhan faإna cاamaة الmuتakalimiina اladiina yuqariruuna التwxiida fii kutubi الكalaami والnaظr غاayatهm an yجcaluu التwxiida ثaلaaثaة أnwاع fayaquuluuna huwa waaxidu fii datihi laa qasiima lah wawaaxidu fii صifaatihi laa shabiiha lah wawaaxidu fii afcaalihi laa shariika lah wuxuu ihi qolyaha mutakalimiinta ah ee ka hadla tawxiidka kutubtooda kalaamka kaga waramaa haayadoodu waxa weeye halkaa ay gaadheen ee ugu sarraysa ee ay u haystaan tawxiidku inuu ku dhan yahay waa inay idhaahdaan tawxiidku saddex buu noqdaa dabadeetana taqsiimka noocaasa ay sheegaan daatadiisu ilaahay keli u yahay oo qayb ma laha sifaadkiisa ayuu gaar u yahay oo shabiih ma laha afcaashiisa ayuu gaar u yahay oo shariik ma laha waaye hadalkaa sheekh islaam uu ka sheegay had iyo jeer waxa weeye sheekh islaam ibnu taymiya ibnulqayim iyo maxamed ibnu cabdilwahaab iyo marka la soo qaado suufiyadu beerkaa lagu dhuftaa aad iyo aad bay u necab yihiin wax kalena kumay nicin ee waxay ku naceen xaq ay faafiyeen iyo tawxiidkii ay tajdiidiyeen ee ilaahay jala wacalaa ugu gargaaray ayuunbay maaragtay ku naceen arrinkaa sheekh islaam uu ka sheegay kutubtooda ayuu ku yaalla ahlulkalaamka iyo ashaacirada haddii loo noqdo wadaadkii la odhan jiray shahrastani oo ka mida mutakalimiintaasi wuxuu uhi wa ama tawxiidu faqad qaala ahlu sunati wa jamiicu sifaatiyati in allaha tacaala waaxidu fii daatihi laa qasiima lah wawaaxidun fii sifaatihi alazaliyati laa nadiira lah wawaaxidun fii afcaalihi laa shariika lah almilal wanixal ayuu hadalkaasi ku yaalaa sidii sheekh islaam uu sheegay tabtii ayuu u sheegay sidaa aragtaan wakadalika isaguna albayjuuri wadaadkii la odhan jiro mutakalimiinta ka mid ahaa wuxuu wayajibu fii xaqihi tacaala alwaxdaaniyatu fi daati wa fi sifaati wa fi lafcaal dabadeetana hadalkaa hore oo kale uu sheego saasi ayuu u sharaxay walaalayaal kutubtooda naqli fara badan oo sidaa ay ku sheegayaan baa laga helaya sidaa ugu qaybinaya waxaa haddaba muhiima oo baraarujin mudan qaybintaa ay mutakalimiintu tawxiidka qaybiyeen akhtaa badan bay koobsanaysa khadaca ugu weyn ee ay koobsanaysaa waxa weeye inaanay sheegin oo aanay soobo qaadin noocyada tawxiidka kii ugu muhiimsanaa ee rususha iyo gaaladii ka hor jeedee la dagaalamaysay ay isku hayeen ee mafraqu mafraqu turuq ahaa ee lagu kala baydhay inaanay sheeginba mutakalimiintu may sheegin laa cibaadada ilaahay ha loo gaar yaalayna sheegin laa waxa weeye noocyada cibaadada ilaahay oo keliya ha la siiya ayaana sheegin walaa tawxiid luluhiya ayaana sheegin taasi ayaa markaa ceeb ugu filan waxaana ahlulcilmiga qaarkood yidhaahdeen sababtu waxa weeye tawxiidkan mutakalimiintu ay had iyo jeer ka hadlayaan waxay ka soo qaateen oo marti uga yihiin nimankii falaasifada la odhan jiray ee alxukamaa qaarkood ay ku magacaabi jireen dee falaasifana tawxiid luluhiya ma yaqaanaan oo in badan oo ka midi tawxiid ululuhiya dee waxa weeye maba garanayaan bale shirkibabay samaynayeen markaa dalaalku halkaasi ayuu ka yimi o tawxiidkan ay taqriirinayaan kitaab iyo sunno ulamay soo noqon oo wixii ilaahay rususha la soo diray may fahmin oo umay fiirsane meelo kale ayaa waxa weeye ay ka soo dheegteen oo kasoo dhambasheen waxaa kaloo aynu leenahay tawxiidkan ay iyagu qaybqaybiyeen ama qaybahan ay sheegeen dhammaantood qofku hadduu qiro oo idhaahda ilaahay daatadiisuu keli u yahay oo asmaadiisu iyo sifaadkiisuu keli u yahay oo rububiyadiisuu keli u yahay hadduu intaasoo dhan qofku qiro iyo afcaashiisa oo laakiin uu qiri waayo ilaahay jalla wacalaa keligii cibaadada inuu leeyahay oo keligii ay waajib tahay in la caabudo waxa weeye ku islaami maayo islaamnimadana kusoo geli maayo maxna waxa weeye qofka u tari mayso shubhada saddexaad ay soo arooriyeen waxa weeye inagoo soo koobayna waxay idhahdeen tawxiid rububiya tawxiid uluhiya laba ka kala dhigteene waa isku miduun waayo arabu iyo alilah waa isku mid bay laba ma kala aha bay idhahdeen gaaladii ama kufaartii quraysheedna tawxiid rububiye may qirsanayn bay idhaahdeen bale qaarkood baa waxay caddeeyeen oo idhaahdeen ilaahay macaal jiritaankiisay dafirsanaayeen waxaynu leenahay taa jawaabteeda marka koobaad labadan magacee alrabu iyo alilaah macnahoodu wuu kala duwan yahay shakina taa kuma jiro kutubta luuqada ayaana kala farqisay oo alilaahna macno gaaruu leeyahay alrabbuna macno gaara ayuu leeyahay haddaad u noqoto kutubta luuqada oo dhan kaa doonto waxa weeye u noqo lisaanulcarabka u noqo ama kuwa kale iyo tafaasiirta waxay sheegayaan alilaah macnihiisu inuu yahay alma'luuh oo waxa weeyaan markaa waa ficaal oo bimacnaa mafcuul ah kalibaasin wa malbuus wa firaashin wa mafruush wa kitaabin wa maktuub sidaasi ayaa alilaahu yahay ee alma'luuh alma'luuhna waa almacbuud bay odhanayaan marka ilaah waa almacbuudka la caabudo weeye waana ismu mafcuul kutubta luuqada haddii aynu u noqonno dhammaantood sidaasi ayaynu ka helaynaa arabbuna isagana ismu faacil baa laga keenayba ahlucilmigu yidhaahdaana waa bimacna araab macnihiisuna waxa weeye ama macaanidiisu way badan tahe waxaa ka mid ah almaalik wاsayid wاlmutasarif wاlmuslix wاlmurabi macaanida noocaasi ayuu leeyahay sidaa awgeed baa qur-aanka kariimka ilaahay jala wacalaa suuradda la ydhaah suuratu nnaas waxa weeyaan bilowgeeda ayuu ku wada sheegay labada magacba oo wuxuu rabbi yihi qul acuudu birabbi الnaas maliki الnaasi ilaahi الnaas waxaa tidhaa waxaan magan gelayaa nebi moxamedow rabbiga dadka iyo meliga dadka iyo ilaahooda waxaa halkaa laga qaadanayaa rabbiga iyo ilaahu inay kala macno yihiin waayo hadday isku macno ahaan lahaayeen dee in lafdigii hore uun maaragtay lagu celiyey ayay noqon lahayd taana balaaqada qur-aanku waxa weeyaan maaragtay waa mid ka fog weeye sidaa awgeed baa sheekhii la odhan jiray moxamed ibnu bashiir asahsawaani oo maaragtay hindi ahaa ee culimmadii hindida ka mid ahaa markuu radiayey ninkii la odhan jiray daxlaan sheekhii la odhan jiray daxlaan oo ka mida dadka waxa weeyaan shubhadan keena ee soo arooriyey wuxuu uhi walaa adunuka shaakan fi ana mafhuuma arabbi wa mafhuuma alilaahi mutagaayiraan kuu malayn maayo inaad ka shakisan tahay mafhuumka rabbiga iyo mafhuumka ilaahu inay mutagaayiraan yihiin oo ay kala duwan yihiin dabadeetana hadal dheer ayuu sheegay oo aada uga noqon karto siyaanat linsaani can waswasati shaykh daxlaan jaladka labaad saddex boqol sagaal iyo toban safxadda ah waxaa kaloaynu leenahay oo jawaabta labaad ay tahay hadday isku macno noqon lahaayeen ama ay isku macno yihiin towxiid rububiya towxiid lilaahiya maxaa towxiid rububiya loogu islaami waayey waayo waxaynu naqaanaa hadduu qofku yidhaahdo laa khaaliqa ila allah laa raasiqa ila allah laa naafica walaa daara ila allah sidaa hadduu yidhaahdo towxiid rububiya sidaasi uu u qiro waxay ahlulcilmigu isku waafaqsan yihin inaanu ku islaamayn oo islaamnimada aanu ku gelahayn ilaa oo uu ka odhanayo laa ilaaha ila allah oo kelmadda towxiidka uu la imanayo wuxuu qofku ku islaamayaa inuu laa ilaaha ila allahu yidhaahdo hadday haddaba isku macno yihiin oo farqiba aanu u dhaxaynin maxaa dadku aanay kaa ugu islaamahayn hore hadday qiraan oo ka dambe waxa weeye ay ugu islaamayaan waa ta kale ah waxaynu leenahay qur-aanka kariimkaa markaynu akhrino ee aynu u fiirsanno waxaynu arkaynaa iyada oo waxa weeye kufaartii quraysheed towxiid ululuhiya ama ilaahay keligii in la caabudo iyagoo diidan rubuubiyadiina sugaaya ilaahay jala wacalaa afcaashiisii oo ilaahay wuxuu qur-aanka ku yihi innahum kaanuu idaa qiila lahum laa ilaaha ila allahu yastakbiruun marka lagu yidhaahdo laa ilaaha ila allahu dhaha way iskibrin jireen wayaquuluuna ainaa la taariku aalihatina lishaacirin majnuun waxaanay odhan jireen ilaahyada yada ma waxaanu uga tagnaa gabaya waalan iyagoo rasuulka sala allahu calayhi wasalama ku duraya waxaa kaloo rabbi uu tilmaamay inay yidhaahdeen ajacala alaalihata ilaahan waaxida ina haada la shayun cujaaba markii rasuulku ku yihi salى اllahu alayhi wasalama quluu laa ilaaha ila اllahu tuflixu war laa ilaaha ila اllahu dhaha waa liibaani doontaane ayaa waxay ku jawaabeen ma ilaahyadii badnaa ee faraha badnaa ayuu mid keliya ka dhigay arrintaas waa arrin la yaab badan bay idhaahdeen markaa waxaynu arkaynaa waxayu diidanaayeen inuu yahay cibaadada ilaahay jala wacalaa in keligii la siiyo ayay diidanaayeen towxiidkay diidanaayeen towxiid luluhiya ayuu ahaa kolkaas towxiid rububiya laakiin way qirsanaayeen inay qirsanaayeenna waxaa u daliila qur-aanka aadka iyo aadka u faraha badan ee majliskan aynaan kusoo koobi karin ee cad ee qof kastaa waxa weeye uu ka maaragta akhrisan karo ee kitaabka qur-aanka uu uga noqon karo wuxuu ilaahay yihi jala wacalaa walain sa'altahum man khalaqahum layaquuluna allah haddaad weydiiso cidda abuurtay ilaahay bay ku odhan doonaan waxaa rabbi yihi walain sa'altahum man khalaqa asamaawaati walard layaquuluna khalaqahuna alcasiizu alcaliim waxaa rabbi tilmaamay jala wacalaa qul liman ilardu waman fiiha in kuntum taclamuun sayaquuluuna lilah qul afalaa tadakaruun qul man rabu samaawaati asabci wa rabu alcarshi alcadiim sayaquuluuna lilah qul afalaa tattaquun qul man biyadihi malakuutu kuli shayin wa huwa yujiiru walaa yujaaru calayhi in kuntum taclamuun sayaquuluuna lilah qul faannaa tusxaruun dhulkan inuu ilaahay jala wacalaa abuuray iyo waxa ku dhex sugan inuu ilaahay jala wacalaa samooyinka toddoba abuuray carshiga weyn ilaahay jala wacalaa inuu abuuray shay kasta ilaahay jala wacalaa gacantiisa inuu ku jiro ilaahay jala wacalaa inuu wax badbaadiyo wax magan geliyo isaga aan la badbaadinahayn intaba haddaad weydiiso waxay ku odhanayaan allah waxaa rabbi mar kale leeyahay qul man yarzuqukum min asamaawaati waalard aman ymliku الsamca wاlabsaar wman yukriju اlxaya min almayiti wayukriju اlmayita min alxay wman yudabiru اlamra fasayaquuluuna allah faqul afalaa tattaquun haddii la weydiiyo yaa cirka idinka arsaaqa iyo dhulkaba yaa waxa weeyaan markaa aragyada iyo maqalada leh oo hanta yaa koonkan maamula yaa waxa weeyaan afcaashaasi iyo arrimaha kale ilaahay aayadda ku sheegay sameeya ilaahay bay ku odhanayaan oo ma diidana aayaadkaasi iyo kuwa kale badan ee la midka ah waxaa ahlulcilmigu ay ka qaateen inay gaaladu qirsanaayeen tawxiidu waxa weeye alrububiya taasina qur-aanka way ku cadday tafsiirka ibnu jariir adabariga eeg oo u noqo wakhtigu inuu inagu dheeraadaan ka baqanaya waan soo rari lahaa hadaladiisa wax ka mid a kadalika ibnu kathiir baa sidaa ku nasgaraynaya tafsiirkiisa waxaa sidaa ku nasgaraynaya waxa weeye caddaynaya sheekh islaam raximahullah waxaa caddeeye miqrizi caalimkii la odhan jiray sida ku sugan kitaabkiisa lala tajriid tawxiid waxa ku waxa kaloo caddeeyey sheekhii la odhan jiray isaguna waxa weeye alimaam asancaani sida kitaabkiisa tahiir lictiqaadka la idhaha ku sugan iyo ahlulcilmi badan oo kale waxaynu suufada suufiyada ku leenahay dhammaantoodna taloma wada wahaabiya ahaayeen raggaa imaka aynu tilmaanay dhammaantood maxamed bin cabdilwahaab way ka wada hor dhinteen qaarkoodna dee umay dhoweyno shaqaba kumay lahaynoo aada iyo aad bay uga horreeyeen marka aayaadka aynu akhrina waxay noo tilmaamayaa inay tawxiid urububiya gaaladu qirsanaayeen mushrikiintii carabtu ay qirsanaayeen oo aanay markaa diidanayn roobka ilaahay inuu keeno nabaadka soo saaro dabaylaha ilaahay jalla wacalaa soo kiciyo cir iyo dhulba abuuray isagu addoomihiisa arsaaqo umuurta noocaasi ah mid ay diidanaayeen may ahayn isla markaa laa ilaaha ila allahuna way diideen iyo ilaahay jalla wacalaa cibaadada in keligii la siiyo waxaa taasi inoo caddaynaysaa tawxiid aluluhiya tawxiid arububiya inay kala duwan yihiin inay kala duwan yihiin baa ta noocaasi waxa weeya inoo caddaynaysa haddii kale oo tawxiid aluluhiya uu la macno yahay tawxiid arububiya dee gaaladu may diideen ee waxay noqon lahay taxsiilu xaasil oo waxay horaba u qirsanaayeen in loola yimi ayay waxa weeye noqon lahayd walaalayaal waxyaabaha ay soo arooriyaan marka halkaa la maraayo waxaa ka mid ah waxay idhaahdeen sawka rabbi yidhi arbaabun mutafariquuna khayrun am illaahu lwaaxidu lqahaar markuu nebi yuusuf ka xikaayoonayey inuu ku yidhi inamadii uu la hadlaayey ma rabbiyo kala tagsan ayaa khayr badan mise allaha waaxidka ah ee qahaarkaah waxaa kaloo rabbi yihi walaa yaamurakum an tatakiduu lmalaaikata wanabiyiina arbaaba sawka halkaana rabbiya sheegay sawka ilaahay yidhi alastu birabbikum rabbigii sow ma ihi labada malagna dadka marka qabriga la dhigo saw kuwa ku odhanaya ma rabbuk yacnii aayaadkaasi ayaa tusinaya bay leeyihiin iyo adiladaasi uluuhiyadii iyo rububiyadu inay isku mid yihiin jawaabtu waxay tahay oo ahlulcilmigu ay kaga jawaabeen waa ta koobaada in la yidhaahdo waxa weeye rububiyada iyo uluuhiyadu waxay ka mid yihiin kelimaadka la yidhaahdo ida ijtamaca iftaraqa waida iftaraqa ijtamaca haddii meel lagu wada sheego kala macnay noqonayaan oo mid waliba macnaha aynu soo sheegnay ayuu yeelanayaa sida suuradda waxa weeye quraacudburunaas iyo meelaha kale lagu wada sheegay haddii laakiin la kala sheego oo rabbi gaar loo sheego ama ilaah gaar loo sheego kii kale macnihiisiina wuu wataade waxaa la mida tusaale ahaan almiskiin iyo alfaqiir oo marka ilaahay israaciyey aayadda ka warramaysa dadka zakada leh ee inama sadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiin labay kala yihiin masaakiintii iyo fuqaradii laba nooc bay kala noqonayaan marka sidaa ilaahay isu raaciyey oo way kala liitaan oo waxa sii hooseeya xagga waxla-aanta faqiirkii laakiin haddii faqiirka gaar loo sheego miskiinkina wuu iskaga jira miskiinka haddii gaar loo sheego faqiirka macnihiisina wuu iskaga jira sidaa awgeed baa marka rasuulku yihi sala allahu alayhi wasalama fainhum ajaabuuka lidalika faaclimhum ana allaha iftarada calayhim sadaqatan tu'khadu min aghniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim fuqaradii unbaa halkan la sheegay fuqaradii waxa weeye masaakiintina way ku jirtaa oo la odhan maayo masaakiintu may mutaysan sakadane fuqaradoo keliyaala lama odhanayo mar haddii fuqaradii gaar loo sheegay masaakiintina way ku jirtaa sidaa awgeed baa nusuustan sheegaysa arbaabta sheegaysa ama rabbiga sheegaysa ee aan markaa uluuhiyadii la raacin macnihii uluuhiyadana way wadataa markaa idin fari maayo malaa'igta inaad ka dhigataan iyo nebiyada arbaaban rabbiyo ay aaliha macnihii waxa weeye aalihaduna wuu ku jiraa meesha wakadalika labada malo qofka markay odhanayaan man rabbuk rubuubiyadii oo qore maaha macnihi uluuhiyaduna meesha wuu ku jiraa qole macnuhu wuxuu noqonayaa rabbigii aada caabudaysay cibaadada aada maaragtay siin jirtay muxuu ahaa rabbigaa waxa weeye waa ayo kii aada caabudi jirtay yuu ahaa sidaasi ayay noqonaysa jawaab labaad waxay tahay in la idhaahdo rabbiga qudhiisu macaani badan buu leeyahy macaanidiisa waxaa ka mid ah almacbuud marka adiladan rabbiga sheegaysa rabbiga halkan waxaa looga jeedaa ee almacbuud sidaana waa la yidhi jawaabo kaleoo ahlulcilmigu ay ka bixiyeenna way jiraan waxaynu weliba kusii daraynaa nusuusta sheegaysa inay rubuubiyada qirsanaayeen kufaaru quraysh oo uluuhiyada ay diidanaayeen qowlu llahi jala wacalaa wamaa yu'minu akharuhum billahi ilaa wahum mushrikuun badidoodu ilaahay jala wacalaa rumayn maayaan xaal axwaasha ka mida iyagoo ilaahay u shariik yeelaya mooyaane ilaahay jala wacalaa iimaan buu u sugay shirkina uu ku sifeeyey sow maaha waxay salafku ku fasireen sida ibnu cabbaas oo kale iyo ardaydiisii cikrime iyo mujaahid iyo ibnu jariir atabari iyo salafkii waxay ku fasireen dhammaantood iyo mufasiriintu giddigood waxay ku fasireen waxay rumaysnaayeen kufaaru quraysh ilaahay jala wacalaa rubuubiyadiisa inuu keligii wax abuuray keligii wax arsaaqo keligii wax dilu wax nooleeyo dhib iyo dheefahay arrimahaasay aaminsanaayeen oo waxay rumaysnaayeen kaasi ayuu ahaa iyaga oo ilaahay jala wacalaa cibaadadiisa shirki ku samaynayo oo cibaadadii cid kale la wadaajinaya oo aan ogolayn in cibaadada loo gaar yeelo sidaasi ayaa waxa weeye macnaheedu u yahay waxyaabaha sii caddaynayana waxaa ka mid a dee kufaaru quraysh way soo xaji jireen hadabal ogow rasuulka hortii sala allahu calayhi wasalam way soo xaji jireen weliba way talbiyeysan jireen markay talbiyeysanayaan waxay odhan jireen labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk waxaa soo aroortay rasuulku sala allahu calayhi wasalam halkaa markay marinayaan inuu odhan jiray qad qad qad aw kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam halkaa ku joojiya halkaa ku joojiya intaa ku joojiya laakiin kumay joojin jireenoo waxay odhan jireen labayka laa shariika laka labayk ilaa shariikan huwa laka tamlikuha malak shariik ma lihid shariik isaga iyo wuxuu leeyahaybaa adigu aada sii leedahay mooyaane shariik kale ma lihid bay odhan jireen sidaasay shirki ku samayn jireen markaasaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam isagu uu khilaafay falabaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam bitawxiid rasuulku shirkigii intuu meesha ka saaray buu towxiidkii isagu ku talbiyeysto oo uu yidhi labayka laa shariika lak ina alxamda wanicmata laka walmulku oo wixii iyagu shirkigay raacinayeen waxa weeye sidaa meesha uga saaray kolkaa gaaladu ilaahay inaanu jirin waxa weye jiritaanka ilaahay may diidanayn suufiyada qaar kutubtooda waxay ku qoreen macal jiritaanka ilaahay bay diidanaayeen laakiin taasi waa jahli iyo mukaabaro iyo isindhatir weeye markaa waa tahay sidaasoo kale may diidanayn xataa ilaahay in la caabudo may diidanayn waayo iyagaaba cibaadooyinka waxyaabo ka mida la iman jiray soom bay la iman jireen oo saa aynu sheegayna xaj bay la iman jireen oo waxyaabo kaley la iman jireen marka arrinta ay diidanaayeen ay ka dagaalamayeen ee nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ay kaga soo hor jeedsadeen wuxuu ahaa ilaahay oo keliya ha la caabudo ilaahay oo keliya markuu caabuda faray ee laa ilaaha ila allahu sidaa sheegaysa uu ugu yeedhay waa kuwan iyaguna isla soo taagay ajacala alaalihata ilaahan waaxidan ina haada la shay-un cujaab marka arrinka noocaasa in la fahmo oo loo fiirsado waa arrin aada iyo aada u muhiima oo lagama maarmaano shubhada walaalayaal ee afraad ee ay sheegaan waxa markaa ka mida inay yidhaahdaan taqsiimkani waa tahliiu annasaara macni waa ka tahliii nasaara wuxuu la mid yahay bay idhaahdaan kiristaanku taliifkii ay sugi jireen oo kiristaanka bar ka midii waxay idhaah saddex ilaah bay sugaan saddex ilaah bay sugaan marka la leeyahy tawxiidku saddex qaybood buu uqaybsamaa waa saddex ilaah oo la sugayo kutubtooda ku idhaahdaan kuweennan markaa meelahan joogaana caamada waxyaabaha way ku quuqiyaano waxay idhahdaan saddex ilaah baa la sugay ayay markaa ku quuqiyaan laakiin arrinka noocaas waa mid baatila weeye waayo caqiidada taliifka ah ee nasaarada ama kiristaanku waa caqiido gaalnimo ah binasi qur'aan ilaahay baa yihi jala wacala laqad kafara ladiina qaaluu in allaha haaliu halaaa waa caqiide kufri ah kuwii markaa sheegtay ama aaminayna waa gaala weeye sida ilaahay aayadda qur-aanka uu ku sheegay laakiin in la idhaahdo ilaahay cibaadadiisa isagaa keligii leh oo afcaashiisa isagaa keligii leh oo asmaadiisa iyo sifaadkiisa isagaa keligii leh in sidaa la idhaahdaa ya dee taliif ma aha saddex ilaahoo la sugayana ma aha ee waa ilaahii keli ahaa ayaa loo gaar yeelayaa xuquuqdiisaasi dhinacyadaa kala duwan ka imanaysa shubhadoodani shubhadii markaa dadkii sifaadka ilaahay diidi jiriye asmaadiisa shubhadoodii ayay la mid tahay oo waxaa kutubta ictiqaadka aynu ku naqaanaa kuwa asmaada ilaahay diidan iyo sifaadkiisu waxyaabahay sheegi jireen waxaa ka mid ah inay yidhaahdeen haddaanu ilaahay u sugno sifaad ama aanu u sugno markaa magacyo tacadudulqudamaa baa ka dhalanaysa in la yidhaahdo ilaahyo badan baa jira oo qadiima ayaa ka dhalanaysa ta noocaasina waa mid baaila ahlulcilmiguna aad iyo aad bay u radiyeen waxaanay tilmaameen ilaahay jala wacalaa in magacyo waxa weeyaan loo sugo iyo sifaad kala duwan ilaahay jala wacalaa in lagu sifeeyo inaanay ka dhalanahayn markaa ilaahyo badan in la sugayo inaanay ka dhalanahayn waayo ciddu iyadoo keli ah ayay sifaad yeelan kartaa cid keliyaa yeelan karta cilmi oo yeelan karta xayaato iyo nolol oo yeelan karta waxa weeyaan maaragtay qudro iyo awood oo yeelan karta iraado iyo doonis iyadoo hadda waxa weeye keligeeda marka shubhadaasina waa shubho aada iyo aada u baatila weeye jahligooda ayaanay ku tusinaysa shubhada shanaad ay soo arooriyaan aynu kusoo khatimaynaa waxa weeye waxay dhaahdaan ujeeddada looga jeedo qaybintan tawxiidka la qaybinayo in dadka la gaalaysiiyo ayaa la doonaya jawaabtu waxay tahay takfiirka cid la gaalaysiiya waa xaq ilaahiyo rasuulkiisa u gaar ah alkufru xaqu llahi uma rasuulihi binasi yahbutu laa biqowli fulani man kaana rabu lcaalamiina wacabduhu qad kafaraahu fadaka dulkufraani ilaahiyo rasuulkiisu ciday gaalaysiiyeen ee loo hayo gaalnimadiisa kitaab iyo sunno iyo ijmaac ayuunbaa la gaalaysiinaya ahlu sunnuhuna oo ay ka mid yihiin culimada si gaara ay u dhaleeceeyaan ay u aflagaadeeyaan cidna xaqdarre kumay gaalaysiin ciddii ilaahiyo rasuulkiisu ay gaalaysiiyeen ayuunbay gaalaysiiyeen cidda haddaba nusuusta lagu gaalaysiiye waxaa ka mid ah dadka cibaadada ilaahay wax ka mida makhluuq u leexinaya siinaya inay gaalnimo ku dhaceen baa ilaahay qur-aanka ku sheegaya wman yadcu maca allahi ilaahan aakhara laa burhaana lahu bihi fainamaa xisaabuhu cinda rabbih inahu laa yuflixu lkaafiruun iyo aayaad kale oo waxa weeye badan ha yeeshe eh qolyahan markaa la yidhaahdo suufiyadu baabkan tawxiidka runtii jahli badan ayay kaga sugan yihiin sidaa awgeed baa ilaahay jala wacalaa cibaadadiisa in la siiyo makhluuq oo makhluuq la baryo dadka dhintay la baryo oo awliyada la baryo oo iyaga wax loo gowraco oo xaqii ilaahay gaarka u lahaa lala baydho la siiyo markaa makhluuqaad la siiyo waxay u haystaan inaanu shirkiba ahayn kutubtooda ayaanay sidaa ku qoreen oo waxay leeyihiinba oo ay caddeeyaanba oo kutubtooda ay ku qoreen haddii waxa weeyaan cid aan ilaahay ahayn la caabudo ama maaragtay la baryo ama gurmad iyo gargaar la weydiisto ama la tala saarto shirki noqon mayso ama cibaado la caabudayba sharci ahaan noqon mayso bay yidhaahdeen ilaa ciddaasi laga aaminsan yahay sifaadka rubuubiyada qaar ka mida inuu leeyahay wuxunbay cibaadada la duway shirki noqonaysaa ya ama cibaado la caabuday ciddaa ay noqonaysaabay ku leeyihin oy kutubtooda ku qoreen marka laga aaminsanyay ciddaa la baryaya ama la gurmad iyo gargaar la weydiisanaayo ama cibaadooyinka kale la siinayo sifaadka iyo khasaa'ista rubuubiyada wax ka mida inay leedahay haddii aan taa laga aaminsanayn si kasta haddii loo baryo iyo si kasta haddii loo waxa weeyaan maaragtay tala saarto iyo si kasta haddii looga boqo cibaadaba ma aha shirkina maaha bay odhanayaan ta noocaasina waa jahli aada iyo aada u baahsan oo shardiga noocaase ay keeneen inay yidhaahdeen ciddaa waa in sidaa laga aaminsan yahay kitaabka iyo sunnada midna sheegi maayo waa shardi jeebkooda ay kala soo baxeen jeebkooda ayay ka soo saareen wax alla wax ka jiraana ma jiro ilaahayna qur-aanka wuxuu inoogu caddaynayaa cidda waxa weeyaan markaa makhluuq barida ee caabudaa inay shirki samaysay ilaahay wuxuu leeyahy jala wacalaa waman adallu miman yadcuu min duuni illaahi man laa yastajiibu lahu ilaa yowmi alqiyaama wahum can ducaa'ihim kaafiruun wuxuu rabbi leeyahay jala wacalaa walaa tadcu min duuni illaahi maa laa yanfacuka walaa yaduruk fain facalta fain facalta fainaka idan min aaalimiin waxaa rabbi leeyahay walaa tadcu maca allahi ilaaha aakhar laa ilaaha ilaa hu walaa tadcu maca allahi ilaahan aakhara fatakuuna min almucadabiin nusuus fara badan oo sidaa tilmaamaysaa jirta wa ana almasaajida lilahi falaa tadcuu maca allahi axada nusuustaa kolkaa towxiid ululuhiyaa sheegaysa iyo ilaahay cibaadadiisa haddii si kasta loo dabagalo macnii shardigaa ay sheegayaan laga heli maayo halkee ilaahay ku yidhi cibaadada ilaahay inaa makhluuq siisaan waxay shirki noqonaysaa ama ay cibaado a caabudeen noqonaysaa marka aa sifaadkii rubuubiyada qaar ka mida ciddaa u sugaysaan haddii kale cibaado noqon maysa halkee ilaahay ku yidhi ma keeni karaan shardigaasina waa shardi ay jeebkooda ka soo saareen walaalayaal marka lasoo khulaaseeyo waxa weeye ahlu sunnuhu iyo ahlu tawxiidku haddii ay yidhaahdeen cidda cibaado siisa makhluuq way ku gaaloobaysaa dee kuma qaldane way ku hagaagsan yihiin kitaabka iyo sunnada ayaanay waxa weeye u haystaan nimankan marka ahlukhuraafaa iyo suufiyaduna xaqiiq ahaan markii waxa weeye xaqa loo caddeeyey wax badan oo ay samaynayeen ama dadka u sheegayeen oo dadka ay ku halowsan jireen inuu shirki yahay ay caddaatay oo ku saabsan qubuurta iyo baabka awliyada iyo saalixiinta iyo waxyaabaha caynkaasi ah ayaa halkii xaqa ay uga noqon lahaayeen warujuucu ila alxaqi fadiile eh waxay ku adkaysteen baatilkoodii ceera isku qarin bay sameeyeen taqsiimu tawxiidka inay diidaan bay markaa isku dayeen xaqa cad ee qur-aanka ilaahay ku bayaamiye ahlulcilmiguna ay aadka u sharaxeen ay fasireen inay markaa dadka ka qariyaan bay isku dayeen laakiin xaqu mar walba waa waadix ma qarsoomaayo waxa weeye mar walbana cid caddayso oo dadka farta ugu fiiqda ayaa ilaahay jalla wacalaa u waafajinayaa waxaan ku soo khatimayaa hadal uu leeyahay alcallaama saalix alfawsaan markuu ka warramayo masaladaasi taqsiimu tawxiidka iyo dadka diiday wuxuu yihi wa taqsiimu tawxiidi ilaa hadihi alanwaaci halaaati maakuudu min alkitaabi wasunnati walaysa taqsiima mubtadacan kamaa yaquuluhu ljuhaalu wadullaalu lyowm yuriiduuna liyudfiuu nuura allahi biafwaahihim wallahu mutimu nuurihi walow kariha alkaafiruun walaysa masdaru hada taqsiimi cilma alkalaami wa qawaacid almutakalimiin alatii hiya masdaru caqaa'idi haulaai almakhduuliin aladiina yatakalamuuna bima laa yacrifuun bal hada taqsiimu maakuudu bilistiqraa'i min alkitaabi wasunna فالآيات التي تتحدث عن أفعاal اللahi وأسmائihi وصفاaته فhiy في توxيid الربوبية والآيaaت التي تتحadث عن عiباadaة اللahi وتarki ma siwaahu fahiy في توxيid الألوهiية hadalkaasi kooban ee haddana khulaasada ah ayuu masaladaa ku tilmaamay oo uu sheegaya taqsiimkan halka laga keenay iyo cilmulkalaamka iyagu maaragtay martida u yihiin ay akhrisanayaan inaan laga keenin iyo nusuusta kitaabka iyo sunnada sida looga soo saaraayo waxaa markaa jirta walaalayaal towxiid rububiya yastalzimu towxiid aluluhiya oo ahlulcilmigu ay tilmaamaan towxiid rububiya qofku hadduu qiirsan yahay waxa ka laasimayso uu keensanaya towxiid luluhiyana inuu qiro oo macnihii allaha uu qirsan yahay inuu keligii waxaburu keligii waxarsaaqo keligii wax maamulo oo keligii koonka uu iska leeyahay waxaa markaa ku laasimaysa inuu tawxi cibaadadana u gaar yeelo oo keligii uu caabudo arrinta noocaasi waa mid ka laasimaysoo jirta weeye laakiin laasimka noocaasa dee dadkumay wada hoggaansamin oo dadka mu'miniinta ah ee mukhlisiinta ahi way la yimaadeen waanay u hoggaansameen waanay ka soo baxeen laakiin dad badan baan u hoggaansaminoo iyagoo rubuubiyadii qirsan waxa weeye uluuhiyadii aan la iman oo ilaahay cibaadadii aan u gaar yeelin oo kufaaru qurayshkaynu sheegayna ay ka mid yihiin oo kuwan qubuuriyadii ay ka mid yihiin waayo ilaahay inuu waxabuuru waxarsaaqiya arrimaha badidooda ma diidana ha yeeshee ilaahay jalla wacalaa in keligii cibaadada la siiyo ayay ka muransan yihiin sidaa awgeed baa qur-aanka kariimka ah had iyo jeer waxaad arkaysaa iyadoo loo xujaysanaayo towxiid urubuubiya iyo sugista la sugaayo towxiid ululuuhiyana in markaa la sugo oo ilaaha jalla wacalaa rubuubiyada loo sugayo cibaadadana loo gaar yeelo oo keligii waxa weeye la siiyo ta kaleynu baraarujinaynaa waxay tahay marka la yidhi kufaaru quraysh waxa weeye towxiid urubuubiya markaa way qirsanaayeen si guud baa loo jeedaa waxaa dhici karaysa iyaga qaar ka midii wax towxiid urubuubiya ka mida inaanay markaa qirsanayn laakiin si guud baa loo jeedaa waxaa kaloo dhacaysa qaar ka midii inay towxiid urububiyana qirsanaayeen xataa towxiid ulasmaa wasifaata qirsanaayeen xataa qaarkood inay qirsanaayeen qadarka ilaahay baa jirta xarkaa qaarkood inay qirsanaayeen waxa weeye maaragtay maalinka dambe iyo abaalmarinta lays abaalmarinayo ashcaartooda iyo gabayadooda sida ay ku sheegi jireen ayaa waxa weeyaan jirta ha yeeshee marka aynu nidhi towxiid urububiya gaala qirsanayd maaha macnaheedu inay muwaxidiin ahaayeen oo halkaa markaad kutubtooda khuraafiyiinta eegto talbiis badan bay sameeyaan oo waxay idhaahdaan magaaladii kufaartii quraysheed baa maanta muwaxidiin laynoogu sheegaya halkay muwaxidiin ku yihiin sawtan ilaahay gaalaysiiyey horta yaa gaalada ku sheegay inay muwaxidiin yihiin cid ku sheegtayba ma jirto marka la idhaha tawxiid urububiya ayay qirsanayeenna maaha macnaheedu inay markaa muwaxidiin ahayn cid muwaxidiin ku sheegtayba ma jirto waxay ahlulcilmigu ka cabiraan tawxiid urububiya qirsanaayeen iyo towxiid urububiya ictiraafayeen iyo arrimaha noocaas laakiin cid tidhi markaa waxa weeye muwaxidiin bay ahaayeen ma jirto sidaasoo kale towxiid urububiyihii ay waxa weeye qirsanaayeen waxba umuu tarin oo kumay islaamin jannana ku heli maayaan aakhira dhiiggooda iyo maalkoodana waxa weeyaan markaa muu badbaadin ee iyagoo towxiid urububiya qirsan baa rasuulku la dagaalamay sala allahu calayhi wasalam oo la laynaayey oo waxa weeye dhiiggooda iyo maalkoodaba la xalaashaday ta noocaasina waa in sidaa loo ogaado ugu dambeyn walaalayaal asalkan ama towxiidkan aada iyo aad waa in loo barto kutubta ahlulcilmigana waa in waxa weeye loo noqdo si markaa ardayga wax akhrisanayaa uu masaa'ilkan uga dhergo waxaa ka mid a meelaha masaladan gaar ahaan looga noqonayo kitaabkan la ydhaha alqowl sadiid fi raddi calaa man ankara taqsiima towxiid oo risaalada aada u qiimo badan ah waa risaaladaasi kolley ardayda qaar badan baa haystaa risaaladaa weeye waana la keenaa qofkii maaragtay heli karayaa ama aan haynini waa inuu doonto masaladaas iyo waxyaabaha ku saabsan aada iyo aad buu sheekhu ugu nuuxsanayaa xafidahu llah waxaa ka mid a kitaabka la ydhaha dacaawa almunaawi'iin lidacwati sheikh moxamed ibnu cabdilwahaab waxaa qoray sheekha la ydhaha cabdilcasiis ibnu moxamed al cabdilatiif isaguna waa kitaab qiimo badan oo masaladan taqsiimu towxiid oo keliya kuma saabsanaa nashuushadii iyo waxyaabihii lagu kiciyey dacwadii a'imadii najdiyiinta adacwat lislaaxiya ayuu maaragtay ka waramayaa arintana markaa waa qadiyad iyo arrin ka mid ah qadaayaadka dacwadda iyo arrimaha towxiidka markaa wuu keenayaa waxaa kaloo uga noqon kartaan kitaabka la ydhaha siyaanat linsaan can waswasati shaykh daxlaan waxaa qoray caalimkii la odhan jiray moxamed bashiir asahsawaani alhindi raximahu llahu tacaala wadaadkaa daxlaan oo suufi ahaa in badan culimada ahlu sunnaha iyo maaragtay ahlu towxiidka ku been abuurtayna wuu ku radiyayaa meelahaad uga noqon karta waxaa ka mid a kitaabka la ydhaha tajriid towxiid almufiid axmed ibnu cali almiqrizi ashaafici ayaa qoray oo sideed boqol iyo shan iyo afartankii hijiriga dhintay waa kitaab isaguna fiican wuu ku sheegayaa masaa'ilkaas oo waad uga noqon karaysa waxaa kaloo ka mid a kitaabka la idhaa risaalat اlcibaada ee magaceeda la idhaa rafcu اlاshtibaah can اlcibaadati can macna اlcibaadati wاlilah wاlfarqu bayna اtawxiidi wاshirki biاllah cabduraxmaan ibnu yaxya almucalimi caalimkii la odhan jiray yamaaniga ahaa ayaa qoray kutubtaasi kolley anigu aan u noqday kuwa aan idin sheegay ayaa ka mid a waxaa kaloo markaa ka mid a kutubta sheekh islaam raxmatullaahi calayhi ee aadka u faraha badan oo masaa'ilkaa taqsiimu tawxiidkiiya uu kaga waramo oo ay ka mid tahay risaalada lah risaalatu tadmuriya iyo shuruuxda ahlulcilmigu ay saareen qaar ka mid ah wa kadalika kutubtii a'imadii waxa weeye najdiyiinta waa in masaa'ilkaasi looga noqdo si waxa weeyaan qofku uu maaragta macnaheedoo faahfaahsan uu u helo xaqiiq ahaan iska ishaarun bay ahayd hal majlis iyo laba toona laguma soo koobi karo wuxuunbaa muhiimahun dadku inay fahmaan tawxiidkan la leeyahay saddexba u qaybsamaa inay tahay ilaahay jala wacalaa xuquuqdiisa dhinacyadaa kala kala duwan ka imanaysa loo gaar yeelayaa macnuhu waa sidaa weeye qofkii muwaxid ha noqdo weeye macnihiisu waxa weeyaan markaa shirkiga noocyadiisa kala duwan ha la yska ilaaliyo weeye ilaahay jala wacalaa qofku addoon dhaba ha u noqdo oo ha ku xidhmo isaga ha caabudo weeye waxaan kusoo khatimaya iyadoo majlisku yaro dheeraaday raallina insha allahu tacaala ahaan doontaan waxay soomaalidu tidhaahdaa baroorta orgiga ka weyn markanay diidan yihiin tawxiidka in la qaybiyo tawxiid ululuhiya in sidiisa loo sheego ayaa waxa weeye suufiyada iyo khuraafiyiintu ay diidan yihiin kaasay diidan yihiin waayo tooshka ayaa lagu ifinayaa wax badanay ku sugan yihiin inuu shirki yahay baa soo baxaysa tay markaa diidan yihiin in la arko oo la ogaado isla markaana ay difaacanayaan ta noocaasa weeye markaa sidaa in loo ogaado ayaa fiican ilaahayna jala wacalaa waxaynu weydiisanaynaa tawxiidka inuu ina waafajiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaynu weydiisanaynaa inuu tawxiidka inagu dilo inagu nooleeyo ilaahay waxaynu weydiisanaynaa bulshadeenna tawxiidka inuu fahansiiyo ilaahay waxaynu weydiisanaynaa khayr iyo wanaag inuu inagu abaalmariyo sala allahu calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilahi rab اlcaalamiin w slى اllah wslm عlى nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwanikum fi shabakati manhaji online